أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أma bعd qال الlه تaعالى أlم tara إlى الadiina uutuu نصيiba min الkitaab أlm tara miyaadan arkin waa yaabe إlى اladiina kuwii miyaadan arkin uutuu la siiyey naصiiban naصiib la siiyey qeyb la siiyey nasiibka oo min alkitaabi kitaabka ka ahaaday xaggiisa yudcawna iyadoo loogu yudcawna xaal loogu yeeraayo ilaa kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa intii ka ah loogu yeeraayo liyaxkuma si uu u xukumo kitaabku baynahum iyaga dhexdooda suma markaa dabadeed yatawallaa waxaa jeesanayo fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah walxaal bay jeesanayaan hum iyaga oo mucriduuna dhabarka jeedinayo sii jeesanayaan al-amru arrinku daalika kaagaas lasoo sheegay waaye biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed lan tamasanaa na taaban maayo annaaru naarna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo maahane maalmaha oo macduudaatin la xisaabay la tiriyey waqara waxaa kediyey oo dagay hum iyaga fii diinihim diinkooda dhexdiisa waxaa ku kadiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan halkan allah subaa waxaan soo haynay tafsiiru suurati aali cimraanan ku dhex jirnay yahuud iyo falalkeedii ayaa laga soo hadlay falkii ugu dambeeyey laga hadlana wuxuu ahaa aayaadkii alloo lagu gaaloobo iyo dadkii aayaadkaas waday oo la laayo xaqdarro iyo dulmi loo laayo ayaa lagu soo tilmaamay oo lagu soo sifeeyey aayaddanna marka alle wuxuu wuxuu ka hadlayaa tilmaan kale oo ay yahuuddu lahaayeen oo ah kitaabkii in loo xugun tago oo waxyaabaha markaa iyagu ay ka doodayaan ama ay diidan yihiin in kitaabka lala aado taasna inay iyagu diidanaayeen oo ay arrintaas marka diidayeen allana taasuu ku inkirayaa qaala tacaalaa alla marka wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin waa yaabe ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qeyb la siiyey dheef ama nasiib nasiibka oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah kitaabkaas marka kee loo jeedaa laba tafsiiraa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay kitaabku waa towraat arrinta markaa doodda ay ka jirtayna waxay ahayd nabiyullaahi ibraahim oo nebiga sala allahu calayhi wasalam bay waxay ku yidhaahdeen ibraahim nebiga wuxuu ku yidhi ibraahim diintiisaan aniga raacsanahay ee ibraahim raaca markaasay yidhaahdeen ibraahim yahuudi buu ahaa markaasaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi towreedkeena towreedkan idinkaba aada haysaan hadda oo gacantiinna ku jirta keena ibraahim wuxuu ahaa aan ka fiirinno way diideen marka nimankii iyaga markaa culummada u ahaa arrintaas iyadaa way diideen tafsiirkaasaana xoog badan ibnu jariir iyo ibnulmundir iyo ibnu abi xaatim asaaniid bay uga wariyeen can cabdillaahi bni cabbaas radia allaahu canhumaa bacdi laimana waxay yidhaahdeen kitaabka qur-aankaa loo jeedaa dayib ibnu jariir markaa oo tafsiirka hore u rajaxay sababtoo ah yahuud iyagu awalba qur-aankii ma rumaysnayn laakiin kitaabka ay sheeganayaan iyaga oo ay leeyihiin annagaa gacanta ku hayno oo waa kitaabkeenni ayaa la yaab leh inay diidaan wayna badnaayeen qadaayaadku ay towreed in loo yacnii in layskula garamo ay diideen tanaa ka mida suuratu lmaa-idana waxaa ku imaan doonto sidoo kale in iyagu ay diideen oo arrinkii ku saabsanaa rajmiga oo nebigu sal lla l slam uu yidhi maxaad ku aragtaan towreed labada qof ee zinaysatay nikaaxna soo martay in la yeelo markaasay yidhaahdeen altaxmiimu waaljaldu wejiga in laga madmadoobeeyo iyo in la garaaco rajmigii male miyaa maleh qul fa'tuu biاtawraati fatluuha in kuntum saadiqiin towreed keena aan akhriya haddaad run sheegaysaan way soo qaadeen cabdullaahi bnu suuriya ayaa gacanta saaray aayaddii rajmiga xaggaanna waa ka akhriyey xaggaanna waa ka akhriyey qaybtii rajmigana gacantuu saaray cabdullaahi ibnu salaam ayaa yidhi gacantaa ka qaado waa laga qaaday aayatu rajmi baa lagu arkay nebigiina xadkii buu fuliyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi arrintaa iyadana waxay tahay maaha nin towreed loo loo xuguntamayee iyagii baa xujada lagu oogayaa kitaabka marka halkan waa towreed sidaasuu ibnu jariir uu rajaxay alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii miyaadan arkin uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey nasiibka oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday yudcowna xaal loogu yeeraayo ilaa kitaabillaahi kitaabka allana loogu yeerayo intii ka ah qurdubi wuxuu yidhi meeshan waxaa laga qaadanayaa qofkii la yidhaahdo war shareecada aan isla aadno ninkii khasmigiisa iyo ninka uu la doodayay ay wax isku hayaan haddii uu ku yidhaahdo war qaadiga sharcigaa noo geey ama aan sharcigiiba isla aadno qofka haddii uu diido arrintaa iyadaa waa ku dambaabayaa wuxuuna ku mutaysanayaa adab in la ta'diibiyo oo markaas yacnii yeelitaan la-aantaas laga sajiriyo laga canaanto dayib haddii laakiin meel aan sharci oolin ay tahay qofku waa inuu diidaa markaas dayib liyaxkuma si uu u xukumo kitaabku beynahum dhexdooda uma markaa dabadeed yatawallaa waxaa jeesanayo fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah walxaal hum iyaga oo mucriduuna kuwa jeesanaya ah arrintaa marka maxay xukunka alle uga jeedaanna laba sabab duulul amal iyo didiilo dheer iyo beenbeen ay isku sheegaan iyo diintii alle oo ay ka been abuuranayaan daalika kaa alamru arrinku daalika kaagaas lasoo sheegay oo nimankaa arrintoodu waa sidaas maxayna u tahay sidaa biannahum bisababi annahum iyaga qaaluu inay yidhaahdeen darteed baa arrintaa ay ugu dhaceen lan tamasanaa na taaban mayso annaaru naar ilaa ayaaman maalmo ma ahane maalmaha oo macduudaatin la tiriyey waqara waxaa kadiyey hum iyaga waxaa kadiyey oo dagay fii diinihim diinkoodii waxaa ku kadiyey oo kuoo ku dagay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan been abuuradkoodii baa ku ayaa kadiyey marka been abuurad iyo waay been abuuradkiina waxaa ka dhashay yididiilo been ah inay markaa isku maaweeliyaan aayaddan marka tacliiq fiican buu saaray ibnu caashuur atanwiir wataxriirka oo wuxuu yidhi waqad akbara allahu can mafaasidi hada alguruuri wاliftiraa'i biiqaaciha fi اdalaali اdaa'imi liana almukhaalafata ida lam takun can guruurin faliqlaacu canha marjuwun wuxuu yidhi allah wuxuu ka warramayaa mafaasidda iyo dhibka ay leedahay qofka inuu been abuurad iyo kado isaga noolaado iyo waxyaabo iska been hawaasa inuu ku noolaado mafaasidda ay leedahay maxaa yeelay qofka waxay ku ridaysaa baadi daa'im aho joogto ah lianna almukhaalafata maxaa yeelay qofku haddii uu diinkii wax ka mida uu khilaafo ama uu ka tagaba idaa lam takun can guruurin macsi baad ku dhacday laakiin ma kadsoonid adiga oo been abuurad iyo shareecadiio been laga sheego iyo niyadda oo beenbeen layskugu dhisa iyo ma qabtid qalad inaa ku jirto waa og tahay wuxuu leeyahay marka lianna almukhaalafata idaa lam takun can guruurin faaliqlaacu canha marjuwun in laga foqo macsidaas laga baxaa waa la rajeynaa leanna qofku intuu ogyahay macsi inuu ku jiro towbada waa waa rajaa looga qabaa haddii laakiin uu leeyahay adiga macsi kuma jirtide waaba toosan tahay midda ugu daran middaas u ah ayb ama almaqruuru qofka laakiin dagan oo kadsoon qofkaas isagaa marka waxaa weeyaan ma soo laabanayo inuu dembigii ka fuqo ma la rajaynayo markaa ayb waqad ibtala waqad ibtuliya almuslimuuna biguruurin kaiir muslimiintii waxaa lagu ibtileeyey buu yidhi iyagana kadsoonaan aada u fara badan min tafaari min tafaariici shariicati shareecada furuucdeeda ay ku kadsoon yihiin waiftira'aatin iyo been abuurad min almawduucaati yani dad waxaa jira axaadiis mawduuca ku nool ummatu moxamedaa tihiinna iska aaminsan idinku waa badbaadaysaan axaadiis mawduucaada iyo beenbeeno baatilana ku nool waxay noqotay buu yidhi arrintaa waxay keentay caadad calaa maqaasidi ddiini wa qawaacidi shariicati bilibdaal arrintaa marka shareecada iyo maqaasidii diinta waxay ugu waxay ula soo laabatay burburin iyo baab-in dayb marka muhiimku waxay tahay qofku been abuurad inuu ku noolaado oo alle iyo rasuul been ka sheego beentaasna aamino iididiilana ay ka dhalato aan jirin isagay dhibaysaa waana middaas marka yahuudda lagu eedeeyey ayb fakayfa ida jamacnaahum liyowmi laa rayba fiihi wawufiyat kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun fakayfa xaalku waa sidee idaa haddii jamacnaa aan ururinno hum iyaga liyowmin fii yowmin maalin dhexdeed aan ku ururinno maalinka oo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ounan ahayn wawufiyat loo oofiyo kullu nafsin naf dhammaanteed maa wixii kasabad ay shaqaysatay walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminayn nimankaa marka hawaskaas iyo beentaa ku nool alla wuxuu leeyahay fakayfa xaalku waa sidee idaa haddii jamacnaa aan ururinno hum iyaga haddaan ururinno liyowmin ay fii yowmin laamka bimacnaa fii waay fii yowmin maalin dhexdiis aan ku soo ururinnoon maalin dhexdeed keenno maalinka oo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ounan ahaanin wa wufiyat loo oofiyey kullu nafsin naf dhammaanteedna maa wixii kasabad ay shaqaysatay oy kasbatay walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin arrinku waa yaabe sidee buu noqonayaa yacnii may alla ka cabsadaanoo maalintaa ay ka baqaan ayb marka qofka guruurka oo macnihiisu uu yahay inuu iska dhaadhiciyo wax aan jirin isku qanciyo sidaasna ku noolaado waqtigiisii uga dhammaado waxay sababaysaa cadaab dhibo qofkaasi laga bilaabo qabriga iyo maalinta qiyaamaha marka intaynan taa kugu dhicin cadaab allana ha ka ammaan noqonin naxariista allana ha ka quusanin oo bayna alkhawfi waalrajaa ku noolaaw qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa qul waxaa tidhaahdaa allaahuma yaa allaahu allow maalika almulki yaa maalika almulki boqortooyada iyo mulkiga kan iska lahow tu'tii waad siinaysaa almulka boqortooyada man ayaad siinaysaa tashaa-u aada doonaysid watansicu waad siibaysaa almulka boqortooyada ayaad ka siibaysaa minman ruux xaggiisa tashaa-u aada doonaysid wa tucizu waad sharfaysaa man axad tashaa-u aada doonaysid wa tudillu waad ihaanaysanaysaayo waad dullaynaysaa man axad tashaa-u aada doonaysid biyadika adiga gacantaada unbaa alkhayru khayrku ou ahaaday khayr iyo shar labadaba ayb innaka adiga calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun kii awoodaa tahay aayaddan marka aayad isti'naaf ibtidaa'i ah baa meeshan ku jiro maqsuudka laga leeyahayna ay tahay sarbeeb ahlu kitaabka loo duur xulaayo oo la leeyahay marka maxaa yeelay ka jeedsiga ay diinka ka jeedsadeen sababtiisu waxay tahay xaasidnimo ay u qabaan rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo boqortinimadii iyo nebinimadii oo iyaga ka soo baxayso carab markaa u imaanayso xaasidnimadaasaa nimankan ku jirto marka waxaa la leeyahay nubuwada iyo boqortooyada iyo sharafka allah iska leh ciddou doono isagaa siinaayo idinka xaasidnimadan darteed idinku xambaartay inaad diinkii ka jeesataan war isaga soo laabta oo ogaada in ilaahay mulkigu hayo cidduu doonana ou siinayo haddii idinka nubuwada ay idinku dhex jiri jirtay alla wuxuu doortay inay nubuwada iyo risaalada ku dhammaato quraysh reerkaas marka quraysh dhexdooda qof ka mida inuu siiyo uu u gartay alle rusushiina lagu khatimay marka waxba xaasidnimadaas yaynan maanic idinku noqonin waay yani marka isku xirka aayadihii hore iyo aayaddan sidaas waay ayb oo hadda tadyiil ma jiro isti'naafaa jiro waa aayad cusub laakiin waxay sarbeeb u tahay nimankan ahlu kitaabka asbaabtii waxayna tilmaamaysaa ay kitaa ay xukunka alle uga jeesteen waa xaasidnimo xaasidnimadana waxaa la leeyahay nicmada alle isagaa alle cidduu doono siinayo sidaa garta qof kasta oo xaasidnimo gashaana sidaan inuu ogaadaa la rabaa ama mulki ha ahaato ama cilmi qof la siiya ha ahaato ama maal ha noqdo ama carruur iyo owlaad barako badan oo khayr badan ha noqdaan qofka ilaahay isagaa qaybinayo fadligiisa cidduu doonuu siinayaa haddaad istiraahdo adiga maxaa laguu siin waayo hebel loo siiyeyna dee qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa ayb xaasidnimadana marka cudur xun waayo ummadda hadduu galo iyagana waa isku baabi'inayaan marka dambena de waxay sababee iyaguna inay daxiyo u noqdaan cadowgooda ayb innagana kolley tilmaan hadda naga dheer ma aha waa tilmaan qof kastoo caqli leh ama qaangaar ah mashaakilaadkan badanna arkaayey wuxuu usoo joogaa un xaasidnimo un inay jirto ayb qul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allaahu marka allaahumma asalkeedu yaa allaahu bay ahayd yaadii baa la gooyey beddelkeedana miimkan ayaa la keenay allaahumma marka beddelka iyo mubdelu minhugana meel ma wada joogaano yaa allaahumma ma waa yartahay marka ama yaa allaahu bay noqone ama yaadaa la goynayaa allaahuma bis baa la dhahayaa miimkii baa joogo ayb washada ya allaahuma fii qariidi shicir bay marka shaad ku noqotay yaa iyo allaahuma wada jiraan qul waxaad tidhaahdaa allaahuma yaa allaahu allow maalika almulki yaa maalika almulki mulkiga midka milkiyayow iska hantay mulkigaana marka waxaa lagu fasiray nubuwada tu'ti lmulkada dambe nubuwadaa lagu fasiray ee boqortooyada caadigaana waa lagu fasiray tu'tii waad siinaysaa almulka boqortooyada man ayaad siinaysaa tashaau aad doonaysa wa tansicu waad siibaysaa almulka boqortooyada minman qof xaggiisaaad ka siibaysaa tashaa-u aada doonaysid wa tucizu waad sharfaysaa man ayaad sharfaysaa tashaa-u aada doonaysid maxaa lagu sharfayaa marka bidaacati daacadii baa markaa lagu sharfayaa wa tudillu waad dullaynaysaa man qof tashaa-u aada doonaysid maxaa ku dullaynaya bilmacsiyati qofka uu alla raba inuu dulleeyo macsi unbaa dariiq looga dhiga qofkii alla uu sharfayana daacadaas uu ku sharfaa biyadika adiga gacantaada alkhayru khayrku ahaaday shartana yaa haayo marka ee khayr iyo shar labadaba alla hayo marka min baabi waxaa weeyaan saraabiila taqiikum alxara saraabiila ayuu alla idiin yeelay taqiikum idinka ilaalinayso alxara kulaylka iyo walbardaa ku jirta meesha ayb oo shayga marka muqaabilkiisa waa lagu ogaadaa khayr haddii la sheegay waa la yska garanayaa marka muqaabilkuna alla unbaa haysto ayb marka xadiidku uu leeyahay washaru laysa ilaykana macnaheedu waxay tahay adiga shar laguguma soo dhowaado ama agtaada wax shar maxdi ka ah shar barax tiran xaggaaga kama jirto oo shayga aada qadaraysa ama abuuraysaa xikmad baa ku jirto ama in la kala saaro khalqiga iyo makhluuqa oo la yidhaahdo shartu makhluuqay ku jirtaa ee sifada alle abuurista ah iyada shar ma aha yacni alficlu hayru lmafcuul in la yidhaha markaa ayb innaka adiga calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodaa tahay dabaraani wuxuu wariyey fi lmucjami asagiir can anas rasuulka sala allahu calayhi wasalam mucaadbu wuxuu ku yidhi alaa ucallimuka ducaa'an tadcuu bihi duca aad ku ducaysata ma ku baraa low kaana calayka midlu jabali uxudin daynan la addaahu allaahu canka oo haddii buurta uxud wax la eg oo dayn ah lagugu leeyahay alla uu ku fududaynayo uu kaa gudaayo ducadaas ma ku baraa qul waxaad tidhaahdaa buu yidhi qul illaahuma maalika allaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa biyadika alkhayru inaka calaa kulli shayin qadiir raxmaana addunyaa waalaakhira wa raxiimahumaa yacni sidaas dheh tucdiihimaa man tashaau haddaad doontaad siinaysaa adduunkii iyo aakhiradiiba ayb adoo xadiid sidaasaba markuu ayuu wariyey ayb wa tamnacu minhumaa man tashaa irxamnii raxmatan tugniinii bihaa can raxmati man siwaaka suyuudi wuxuu yidhi fi duri lmanhuur isnaaduhu jayidun haythamina majmacu zawaa'idka wuxuu ku yidhi rijaaluhu hiqaat marka aayaddan qofka haddii uu akhristo iyo ducada ka dambaysa dayn haddii lagu leeyahay alla waa ka fududayna fadliga marka aayaddan taasaa ka mid a tuuliju leyla fi nnahaari wa tuuliju annahaara fi lleyl tuuliju waad gelinaysaa alleyla habeenkii baad gelinaysaa saacadihiisa fi nahaari maalinka dhexdiisa ayaad gelinaysaa wa tuuliju waa gelinaysaa annahaara saacadaha maalintiina fi leyli habeenkii baad gelinaysaa dhexdiisa wa tukhriju waad soo bixinaysaa alxaya mid nool min almayiti mid dhintay xaggiisaaad ka soo bixinaysaa wa tukhriju waad soo bixinaysaa almayita mid dhintay min alxayi ku nool xaggiisaaad ka soo saaraysaa wa tarsuqu waad arsuqaysaa man qofkii tashaa-u aada doonaysid bigayri xisaabin xisaab la-aan sifaadkii alla uu lahaaba yaa la wadaa alla wuxuu leeyahay tuuliju waa gelinaysaa alleyla habeenkii saacadaha habeenkii way fi nahaari maalinkii baad gelinaysaa oo marka habeenkii uu yar yahay maalinku ay badan tahay saa saacado habeenkii ka midabaa waxaa la gelinayaa maalinkii ee marna saacadihii maalinkii uu lahaabaa habeenka la dhex gelinaya oo maalintii baa yaraanayso habeenkii baa badanaya dayib waxaa laga yaabaa meelahan inaan aadba looga dareemin laakiin caalamka intiisa badan waa laga dareemaa dayib oo mararka qaar baa habeenkii wuxuu noqonayaa shan iyo toban saac lix iyo toban saac ama maalinkiiba ay noqonaysaa toddoba-iyo toban saac meelaha qaarna ka badanba dayib marka saacado habeenkii uu lahaa ayaa maalinkii la soo gelina qoraxdii baa iska taagan markaasay shan saac dhacaysaa afar saac iyo bar shan saac meelahaasay dhacaysaa iyo amaa cagsi maalinkiiba aada u yaraanayo waxaa laga yaabaa toban saac rubi dhiman maalinkii inuu dhammaado qoraxdu ay dhacdo mugdi dhulku uu noqdo meeqa saaca markaas maalinkii laga wataa markay isla eg yihiin laba saac baa maalintii laga wataa mararka qaarna habeenkii baa wax badan laga qaadana ayb macnuhu marka sidaas tuuliju waad gelinaysaa alleyla habeenkii ayaad gelinaysaa fi nahaari maalinka dhexdiisa wa tuuliju waa gelinaysaa annahaara maalinkiina fi leyli habeenka dhexdiisa wa tukhriju waad bixinaysaa alxaya mid nool min almeyiti baad ka soo saaraysaa saddex tafsiir meelahaasaa ku jirta ka noolna in mu'minku uu yahay ka dhintayna gaalka oo yacni mid nooloo mu'min baad soo saaraysaa mid dhintayoo gaala ayaad ka soo saaraysaa gaal baa wuxuu dhalayaa mu'min dayib ka nool in lagu fasiro iyo in lagu macneeyo manidii waxaa dhintay wa bani aadamka ka soo baxaayo ka dhalanayana waa wixii noolaa marka wa tukhriju alxaya mid nool baad ka soo saaraysaa min almeyiti ku dhintay xaggiisa manidaas marka naf kuma jirto iyadaasna marka waxaa laga soo khalqayaa qof nool dayib tafsiir saddexaadna waa iska mithaal ukunta iyo digaaga ayb ukuntii waa meyd digaag noola ka soo baxay wa tukhriju waad soo bixinaysaa alxaya mid nool min almeyiti baad ka soo saaraysaa wa tukhriju lmeyita ku dhintay baad soo bixinaysaa min alxayi mid nool baad ka soo saaraysaa ku cagsi un intii aan sheegnay cagsigeeda ayib marka meeshan nasaaradii najraanna waa lagu waa lagu dhaga hadlayaa oo waxaa la leeyahay allaha awoodan leh baa macbuudnimo xaq lagu caabudo astaahilo amaa ciise dadkaas la nooleeyey unbuu ka mid yahay ayb inkastoo ciise mucjizo alla uga dhigay inuu kuwa dhintay soo nooleeyo haddana waa aayad ilaahay siiyey dhab ahaanna marka allah wax nooleeyo dilo ayb wa tarsuqu waad arsuqaysaa man qofkii tashaa-u aada doonaysid bigayri xisaabin xisaab la-aan laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaءa min duni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin ila an tattaquu minhm tuqaah wayuxadirukum allahu nafsahu waila allahi اlmasiir laa yatakid yownan ka dhiganin almu'minuuna mu'miniinta yaynan ka dhiganin alkaafiriina gaalada wliyaaa gacal iyo garab min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay waman qofkii yafcal sameeyo daalika kaagaas la sheegay falaysa ma ahaanin huwa isagu min allaahi alle xaggiisa fii shay-in waxba ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa waxba kama ahaanin oo waxba kagama sugno waayo alla xaggiisa ilaa an tattaquu inaad gaashaamanaysaan ma ahane minhum iyaga aad ka gaashaamanaysaan tuqaatan gaashaamasho wayuxadirukum allaahu alla waa idiin digayaa nafsahu nafsadiisuu idinkaga digayaa wa ilallaahi alle intii ka ah unbaa almasiiru ahaanshadu ay ahaatay iyo meesha loo ahaanayo aayaddan alla subxaanahu watacaala addoommada mu'miniinta uu ka reebayaa inay gacal iyo garab ka dhigtaan gaalada aayado badan oo la midana waa ku jiraan qur-aanka aayaddan midda ugu horeyso halkan hadda noogu soo hormartay aslulwalaa ama aslulmuwaalaatna waxaa la yidhaahdaa almaxabatu wannusratu horta walaa in la fahmo waayo marka hore walaa iyo muwaalaad macnaheedu waxay tahay asal ahaan almaxabatu wannusratu jacayl iyo hiilin iyo gargaar weeyaan alla marka jacayl iyo hiilin mu'miniin iyo gaaladii waa kala gooyey dhexdooda ayb aayadda marka waxaa ka muuqata falaysa min allaahi fii shayin ibnu jariir aayadda marka sidoo u macneeyaan ku hormaraynaa kadib baan marka wixii kale oo aayadda fahamkeeda ku tacalluqo aan gelaynaa alimaam abu jacfar ibnu jariir atabari wuxuu yidhi laa tattakhiduu ayuha almu'minuuna ha ka dhiganina mu'miniinay alkufaara gaalada dahran gabar garab wa an garab iyo wa ansaaran ansaar kuwayd yacni idin heelliyo ama aada u heellisaan tuwaaluunahum calaa diinihim oo markaa yacni aada garab ku siinaysaan iyaga baatilkooda iyo mabaadi'dooda wa tudaahiruunahum cala almuslimiin iyaga aada u kaalmaynaysaan muslimiinta korkooda min duuni almu'miniin watadu watadulluunahum aada tusaysaan calaa cawraatihim muslimiinta cawraadkoodana aada tusaysaan halkaanay ka degan yihiin meeshan baa laga soo geli karaa aada sidaa cawraadkoodii aada tusaysaan fa innahu man yafcal daalika qofkii sidaa sameeyo falaysa min allaahi fii shayin faqad bari'a min allaahi ilaahay waa ka beri noqday wa baria wa bari'a allaahu minhu allana waa ka beri noqday isagaas muxuu ugaga beri noqday biirtidaadihi can diinihi ka noqoshada ou ka noqday diinkiisa iyo wa dukhuulihi fi lkufri iyo gelidda ou galay gaalnimada ibnu jariir aayadda sidaasuu u fasiray meeshii marka gaalnimo ayuu tilmaamay alimaam abu jacfar muwaalaadka marka culummada istiqraa' markay ku sameeyeen laba u qaybsamaa walaa mukafir ah iyo mid aan mukafir ahayn walaa-un mukafir iyo walaa-un hayru mukafir mid qofka gaalaysiiyo oo diintaba ka saaro iyo mid aan mukafir ahayn laakiin dembi weyn ah labadaas u qaybsamaa kan mukafirka ah marka walaha mukafirka ah wuxuu noqon karaa qowl wuxuu noqon karaa ficil wuxuu noqon karaa ictiqaad leanna horaan uga hadalnay gaalnimadu kufrigu wuxuu ka imaan karaa ictiqaad wuxuu ka imaan karaa qowl wuxuu ka imaan karaa ficil la sameeyo saddexdaba waa ka imaanaa ayb haddii marka lagu xasriyo walaha qalbi keliya lagu xasriyo lagu soo koobo oo la yidhaahdo qofkaani muwaalaad uu sameeyo wuxuu ugu gaaloobayaa oo diinta uga bixi karaa oo keliya marka uu diin ahaan u jeclaado gaalka bis amaa hadduu ficil sameeyo ficil muwaalaad ah oo lagu kufriyaa ma leh haddii la yidhaahdo arrintaa waxay dabada la gelaysaa ama ay asalkeedu ay noqoneen marka horeba iimaan iyo kufri maxaa la kala dhahaa leanna ahlu sunnaha iimaanku qowl iyo camal waayo yay yidhaahdeen kufrigiina wuxuu ka imaan karaa min jihati alictiqaad wa min jihati alaqwaal iyo wa min jihati alafcaal intaba waa ka imaan karaa walaha mukafirka ah marka wuxuu noqonayaa ficilka gaalaysiinayo qofka garab siin oo gaaladii uu garab siinayana ku tacalluqo haddii uu aslul iimaan naqdi ku samaynayo uu gurinaayo markaas ayuu noqonayaa kufrun mukhrijun can ilmilla leanna alimaam ibnu lqayim wuxuu sheegay kufriga camaliga ah ficilka lagu gaaloobo waa ficil kasto ee aslul iimaan burburin kula dhaqaaqayo oo aynan wada jiri karin ficilkaas iyo iimaan aynan wada jiri karin dayib suurooyin badanay marka culummada ka bixiyaan suurooyinkaasna waxaa ka mid ah qofka hadduu ku farxaayo diintii inay hoos noqoto acdaa-ul islaam ay kor noqdaan hadday farxad gelinayso arrintaas waa nifaaq akbar ah qofkana marka kii cabdullaahi ibnu ubayna sidaasuu ahaa ibnu taymiya juska siddeed iyo labaatanaad siduu ku tilmaamay almasaratu biinkhifaadi iddiin diinta inay hoos noqoto qofkii inuu ku farxo islaamkii inuu soo muuqdo oo shacaa'irtii ay bannaanka taallo inuu qofka ka xumaanayo oo uu dhibsanayo almasaratu biinkhifaadi iddiin aw ilmasaa'atu biduhuuri diini lislaam xagga u dhig middaas waxaa kaloo ka mida suuradaha muwaalaadka ficilka ama camalka ah qofkana uu ku gaaloobi karo icaanatu lkufaari calaa diinihim wa mabaadi'ihim allatii tahdimu ddiin gaalada mabaadi'dooda ama diinkooda diinta islaamkana liddiga ku ah oo ay dagaalka ugula jiraan inay diinka ku baabi'iyaan qofka inuu gaaladii ku garab siiyo ficil ahaan ugu garab siiyo isagoo mukhtaar ahoo doortay arrintaa iyadaa marka waxay keenaysaa gaalnimo walow hadduu doono qalbigiisa wax fiicanaan ku haystaa ha dhaho ama ha yidhaahdo aniga raalli kama ihi diinta gaalada hadduu doona sidaa ha dhaho alxaafid ibnu xajar kitaabu lfitan saxiixu lbukhaariga baabun idaa anzala allahu biqowmin cadaaban baabkaas wuxuu yidhi wayustafaadu min hada waxaa laga faa'iidaysanaa buu yidhi arrintan mashruuciyat اlharabi min alkufaari wa min aldalamati in laga cararo gaalada iyo kuwa dalamada ah lianna aliqaamata macahum maxaa yeelay ku nagaanshiyaha dhexdooda min ilqaa'i nafsi ila tahlukati waa naftii oo tahluko lagu ridaayo goorma haadaa idaa lam yucinhum u fiirso meeshaas haadaa marka uu tahlukada gelaayo waa hadduusan iyaga garab siinin walam yarda biafcaalihim afcaashoodana uusan ku raalli noqonin fa in acaana hadduu garab siiyo ow radiya ama uu ka raalli noqdo owdaas waa tanwiic hadduu garab siiyo bis ow radiya ama waa ku raalli noqda iyaga mabaadi'doodu raalli ku yahay maba garab siininba fa huwa minhum iyagou ka mid yahay marka midna dembibuu ka dhigay midna gaalnimou ka dhigay u fiirsana kaalmeynta iyaga mabaadi'dooda lagu kaalmeeya waa gaalnimo ayb mabaadi'dooda diinka ka horjeedo lagu kaalmeeyaana gaalnimou ka dhigay oo fa huwa minhum buu yidhi raalli noqoshadiina wuxuu ka dhigay mas'alo kale haddii marka uu raalli ka yahay aaminsan yahay madaahibtooda uu qabo sax ay la tahay walow yuusanba garab siinin waa gaalnimo hadduu garab siiyo walow ha yidhaahdo aniga raalli kama ahi iyadana marka fa huwa minhum ayb a'imada maalikiyadana waqti waxaa jirtay muslimiinta lagu ibtileeyey iyaga intay kooxo kooxo kala noqdeen koox walba ay gaalo kaalmaysato kuwa kale ay ku darbiso kuwana ay kuwo kala kaalmaystaan ku darbiyaan marka dambena andalus saasaa lagu qaatay waaqicadaas marka berigaas dhacday nin la dhihi jiray almuctamed ibnu iba ibnu cabbaad ishbiiliya magaalo la yidhaahdo xukumi jiray niman gaalo ah buu kaalmaystay muslimiinu u kaalmaystay nimankii muraabiqiinta lamtuuniyiinta la dhihi jiray ayuu u kaalmaystay culimmadii berigaas joogtay fuqahadii maalikiyada waxay fatwoodeen ninkaas gaalnimadiisa gaalnimadiisii ayay jawaabeen oo ay u fadwoodeen amiirkii muslimiinta saaxibu tanwiir wa taxriirna waa sheegayaa kutubahan micyaarka iyana waa ku yaallaan oo fataawadaas andalusiyiinta iyo aadka u daneeyo calaa kullin marka suurooyinka khatarta ah dadka qaarna aysan moodeynin inay gaalnimo tahay waxaa ka mida middaan markaas hadda aan ka hadlay oo ah mabda aad og tahay gaal inuu yacani mabda' gaalnimo ah magacii la rabo ha lagu magacaabo amase gaalnimadii lafteeda ama diintii lafteedii oo ciriiri iyo dhibaato la gelinayo ama dadkii muslimiintii oo diinkoodii laga fidnaynayo barnaamijka noocaasa ninkii usoo raaco dad gaalo ah usoo raaco isagoon la qasbin ikhtiyaarkiis ah sidaasna uu og yahay arrinta noocaas marka qalbi in loo celiyaa maahan yacni manaad saxiixa ma aha leanna camal waa iyo ficil waa lagu gaaloobaa ictiqaad la-aan bal camalka laftiisa haddii ictiqaad uu jiri lahaa camalkaas maba imaadeenba wlow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاlnabiyi wmaa unzila ilayhi ma اtahaduuhum wliyaa saasuu alla yidhi marka arrimaha inaan la fududaysanin ilaahayna looga cabsado oo yacnii aan la dhihin umuuraha kulligood waa qalbi iyo diin unbaa laga fiirinaa qofkan ilaa uu ka yidhaahdo aniga diinta kirishtaanka waa jeclahay ilaa uu ka dhaho ma gaaloobayo in la yidhaahdo waa mas'alo ka jiratay masaa'il liimaan waalkufri ayb lianna firaqa murji'ada waxay qabaan iimaanku waa tasdiiq camal ma aha iimaankii waa tasdiiq marka waxay keentay kufrigiina waa takdiib bes in la yidhaahdo iimaankii iyo markaa yacni tasdiiq keliya kuma koobna kufrigana takdiib keliya kuma koobna waxyaabahaas marka in aada la ysaga fiiriyo iyo aada daruuri oo ah aayaddana waciid aada u daran baa ku jiro muwaalaad kastana gaalnimo ma ah oo qaybo marka yacni gaalnimona ixtimaali karto aan ixtimaali karinna waa jiraan sida mas'alada jaasuuska iyo kale sida alimaamu shaaficiba laga wariyo kufrina waa ixtimaali kartaa kufri la-aanna waa ixtimaali kartaa isaga marka kufri la-aantiibuu markaa ixtimaalkaas salaamada ku jirta u qaatay waana mas'alada jaasuuska taas ayib amaa qof isaga ficilkiisii iyo maskaxdiisii diintii kula dagaalamayo ogna wuxuu la dagaalamayo inay diintii ay tahay anuu ka hadli maayo macnaha nin ko dad koox la diriraayo iyo ma ka hadlaayo iyo dad shahwadooda iyo waxaa ku diriraayo waxaan ka hadlayaa waxay tahay qof og daga yacni dagaalna u soo galay natiijada ka dhalanaysa dagaalkiisana og inay tahay diintii oo nuqsaanto ama diintii oo baaba-ayso sidaas qofkii usoo galay fici diin ma aaminsana waana macaanidan marka ibnu xajar iyo a'imo badan ay ka hadleen mowqifka ayaa marka wuxuu keenayaa inaan iska soo koobno ayib kuwayaalkaasaa marka ugu khatarsan in layska ilaaliyana mudan ayib qaala tacaala alla wuxuu yidhi laa yatakid ilmu'minuuna ayb marka qofka markaasna culimmadii zamankan joogtayna sidaas oo kale jawaabeen waxaa ka mid a jamaaluddiin alqaasimi tafsiirkiisa wuxuu leeyahay waman yatawallahum minkum fainahu minhum markuu ka hadlaayo wuxuu tilmaamayaa iyagoo kaleu noqonayaa buu yidhi walow hadduu doono ha sheegto in uu adduunyay ama wax lamida uu u yeelay oo uunan aaminsanayn mabaadi'dooda hadduu doono ha sheegto sidaasuu yidhi axmed shaakir laftirkiisa kelimatulxaqa fadwo dheer uu ku leeyahay sheekh maxamed alamiin ishanqiidi sidoo kale markuu masaa-ishan soo koobay wuxuu yidhi qofkii garab siiyo isagoo doortay oon la qasbin ragbatan fiihim damac ka qabo iyaga oo wax ka rabo qofkaas isaga iyagoo kale inuu noqonayo sheegay a'immadii hore qurdubi kadalika way fara badan yihiin marka culimmadii zamankanna joogtay mashaakilaad badan la kulantoo isticmaarka soo gaartay iyo kuwii horeba marka sidaas weeyaan warkooda laakiin in la yidhaahdo ninkan wax kastoo ha sameeyo si kasta ha yeelo qalbigiisaa la fiirinaya haddii qalbigiisa maxaa laga fiirinaya waa inuu isaga sheego uu yidhaahdo aniga waxaan u socdaa diinta islaamkaa nacabahay bis inuu dhaho haddii uunan sidaa dhihin ma gaaloobayo wax kastoo uu sameeyo sidaasna marka waxaa weeyaan mas'ale meeshaas aan sheegay ka hallawday laa yatakhid younan ka dhiganin almu'minuuna mu'miniintii alkaafiriina gaalada wliyaaa garab yaynan ka dhiganin min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay waman qofkii yafcal sameeyo marka min duuni lmu'miniina qeydkan isagana tafsiirka waa looga hadlaa hal huwa qaydun lahu mafhuumun mase qaydun laa mafhuuma lahu waxay u badan yihiin culimmada mafhuum inuuna lahayn qeydkan waaqicii berigaas jiray iyo munaafiqiintaa waxay ahaayeen gaaladay garab siinayaan muslimiintay ka garab sii jireen bes haddii laakiin qofku sidiisaba inuu gaalo garab siiyey maba bannaanaba ama mu'miniin ha u adeegsado ama yownan u adeegsanin sideedaba inuu garab siiyaa ma bannaana iyadoo mutlaqana waa layska reebay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa iyadoon waxba min duuni lmu'miniina ku xirnayn sidaa marka haddaan ku wadno min duuni lmu'miniina waa qaydun laa mafhuuma lahu ama marka muslimiin liddigood ha ahaado ama yownan ahaanin marnaba lama ogolayn garab la siiyo mabaadi'doodaas baatilka in lagu garab siiya lama ogolo qaar culummada ka midana waxay leeyihin min duuni lmu'miniina waa qeyd oo mafhuum leh qeydka mafhuumkiisuna marka wuxuu noqonayaa waa suurad aada u foolxun waay gaalkii garab inaad siiso oo mabaadi'da baatilkaa ku garab siisa lama ogola haddana marka aada muslimiin diddal muslimiin ku garab siisaa waa kasii daranta marka waa qeydkan marka macnuu kordhinaya waxay tahay haddii adiga walaaga aada siinaysa ay ka dhalanayso muslim dhibkiis iyo dadkii muslimiinta dhibaateyntood ay ka dhalanayso xaalku markaas aada iyo aada u darnaanayaa waaye marka marka min duuni lmu'miniina macno horle bay keenaysaayo waxay tahay haddii adiga muwaalaadkaagu muslim ku dhibtoonaayo waa halis suurooyinka marka gaalnimada gaari karana ka mid ah ayb haddii marka mu'min uunan ku dhibtoonayninna waa xaaraan laakiin middaas kala ka daran macno noocaasoo kaleu sheegayaa saaxibu tanwiir wa taxriir ayb marka waxaa iyada halkaan marka intaanan ka bixin masaladan u baahan ibnu caashuur aayadda maa-ida ijmaacuu soo guuriyey uu leeyahay walaha inaan lagu kufrinaynin ilaa qalbi iyo wax noocaas oo kalu sheegay masaladaas marka ijmaacaas uu soo guuriyey isaga hortiis wax soo guuriyeyna ma hayno meel uu ka soo guuriyeyna ma tilmaamin isaga laftirkiisana mas'alada yacni tafsiirkiisa haddaad akrisay iyo kutubtiisa annadaru lfasiixa iyo wuxuu ahaa ashcari ashaaciradana firaqdan murji'aday ka mid yihiin barnaamijkaas marka irjaaga unbuu sal ku leeyahay warkaas waa marka zalle in layska ilaaliyaa ay tahay ijmaacaas isagu uu soo guuriyey cagsigiisa ijmaaca baa waxaa soo guuriyey ibnu baaz raximahu llah oo uu yidhi cid kastoo iyaga mabaadi'doodaas ugu kaalmayso iyagoo kaley noqonaysaa waana ijmaac buu yidhi labadoodana marka de caqaa'idka salafka iyo caqiidatu ahlisunna waljamaaca waxaa ka aada uga tarjamayo sheekh bin baaz raximahullah sida taariikhdoodaba lagu yaqaan ayb meeshaas marka iyada marka in lagu baraarugsanaado waay ayb laa yatakid diinkaana ku baaba-ayo haddii masaa-ishan la fududeeyo oo la yidhaahdo macno male adduunyau ka raadinaa iyo waxaasuu ka goobaya haddii la yidhaahdo raasumaalkii diintaa la weynaa nin kastaa adduunyau ka raadinayaa qaabdarradaas marka markaasna waxaa dhacaysa marka diinkii raasumaalka noo ahaa inuu meel cidlaa marka ku baaba-o sidii hadda ka horba dhacdayba andalus iyo ka dhacday innagana marka yacnii aada noogama fogaad moodaa haddaan ilaahay naga qabanin marka ilaahay laga cabsado laa yatakid iyounan ka dhiganin almu'minuuna mu'miniintii alkaafiriina gaalada wliyaaa gacal iyaynan ka dhiganin iyo garab min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay waman qofkii yafcal sameeyo daalika kaagaas falaysa ma ahaanin huwa isagu min allaahi ilaahay xaggiisa fii shay-in waxba kagama sugna ilaahay xaggiisa ilaa an tattaquu yacni allah ka beri noqdayo ilaa an tattaquu inaad dhowrsa gaashaamanaysaan maahane minhum iyaga xaggooda aad ka gaashaamanaysaan tuqaah gaashaamasho marka taqiyada waa la ogol yahay haddii gaaladu ayagu ay kaa badan yihiin kaa awood badan yihiin afka inaad ka siiso waxa ayaga ay rabaan qalbigana aada iimaan dhaba ku haysato taas iyada waa la ogolyaho ikraah ayaa la yidhaahdaa suuratu naxli baana uga hadli doonaa shuruudda ikraaha uu leeyahay ikraahaasna hadda kuma jira ficil ogow waa qowl bis ficil kuma jira masaa'il hadda dadku ikraah ka dhigaanaa jira laakiin aan ikraah haddii gaalku uu yidhaahdo hebel dil haddii kale ku dila hebel dil ama meeshaas baabi'i haddii aadan samaynin adaan ku baabi'inaya ee muslimiinta qaarkood miyaa qaarka kale ka fiican maya ma la yeelayo taasoo kale leanna naf la badbaadiyaa hadda ma taal adiga taada iyo ninkaas aad dilaysid isku midaa tihiin macsuum iyo macsuum haddii la dhimanayo marka adiga dhimo ikraahu marka kuma bannaano qatli iyo dil oo kale marka dad dhan inay yidhaahdaan maaha annaga jiritaankeenna iyo siyaasadeennan u cabsannay saas darteeda dadkaas marka in la baabi'iyo aan u suuro gelinay marka muslimku inuu isbaabi'iyo oo nala qasbaa ay isku baabi'iyaan ma bannaano taas iyada ee ilaa an tattaquu minhum tuqaah hadday kaa awood badan yihiin wax ma wax si fiican uma cadday kartid mararka qaar marka waxay rabaan sii oo afka ah haddii aan la siinin oo lasoo taagnaadana ka fiican qofkii la dilo kow laga siiyo ninkaasi nafsadiisa ma tahluukeynin ogow haddana lianna yani ilaa an tattaquu minhum tuqaah ruksaw waa la qaadan karaa ninkii aan ruksada qaadaninna waa leeyahay saas ayb wayuxadirukum allaahu alla wuu idiin digayaa nafsahu nafsadiisa wuu idinkaga digayaa wa ilallaahi alle intii ka ah unbaa almasiiru meesha loo ahaanayo ay tahay qul in tukfuu maa fii suduurikum ow tubduuhu yaclamhu allah qul waxaad tidhaahdaa in tukfuu haddaad qarisaan maa waxa fii suduurikum laabihiinna ku jiro ow amase tubduu aada muujisaan hu shaygaas yaclamhu llaahu alla ogaadee wayaclamu alla waa ogyahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday wallaahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodo waayo alle ayb waxaan marka aada qarinaysaan hadda waxaa la yidhi ilaa an tattaquu minhum tuqaah afkana ka sii qalbiga iimaan ku hayso waxa qalbiga kaaga jiro iyo waxaa afka ka sheegaysid dhammaan alle waa waa ogyahay ayb qul waxaad tidhaahdaa in tukfuu haddaad qarisaan maa waxa fii suduurikum laabihiinna ku sugan ow amase tubduu aada muujisaan hu maagaba yaclamhu llaahu alla ogaadee wayaclamu alla waa ogyahay maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo wamaa waxa fil ardi ardada dhexdeeda ku sugan wallaahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun qaadirun midkii awoodo waay yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaran yowma maalin udkur xus yowma maalin ama wayuxadirukum ullahu nafsahu alla nafsadiisuu idinkaga digayaa yowma maalin ayuu idinkaga digayaa tajidu ay helayso kullu nafsin naf dhammaanteed ay helayso maa wixii camilad ay camal fashay ay helayso oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu yahay mid la keenay goobta wamaa wixii camilad ay sama ay samaysayna ay helayso oo min suu-in xumi ahna ay helayso tawaddu way jeclaysanaysaa low anna beynahaa dhexdeeda iyo wa beynahu shaygaas dhexdiisa waxaa xun amadan inuu ahaado waqti waqtiga oo baciidan aada u fog ama amadan makaan makaanka oo baciidan aada u fog wayuxadirukum allaahu alla waa idiin digayaa nafsahu nafsadiisuu idinkaga digayaa wallaahu alleh ra'uufun mid turid badan waa bilcibaadi u turid badan yowma maalin buu alla nafsadiisa idinkaga digayaa tajidu ay helayso kullu nafsin naf dhammaanteed maa wixii camilad ay samaysay oo min khayrin khayr ku bayaansan muxdaran xaal uu yahay mid goobta la keenay aakhiradii shay yar iyo shay weynba waa la keenaya ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha kitaab marka waxaa la keenayaa wax yar ood samaysay iyo wax weynba ay ku yaallaan marka tajiduda haddaad laba mafcuul siiso muxdaran mafcuul labaaday noqone haddii aad tajiduda siiso hal mafcuulna muxdaran xaalay noqone wamaa wixii camilad ay samaysay oo min suu-in xumi ahna tawaddu way jeclaysanaysaa low anna haddii uu ahaan lahaa beynahaa nafiyada nafsadaasi iyo wa beynahu shaygaas xumidaa ay samaysay amadan ay ajalan waqti ama amadan ay makaanan makaan baciidan dheer yani hadday aada u kala fogaan lahaayeen ayb qaala yaa layta beynii wa beynaka bucda almashriqayni fa bi'sa alqariin oo kaleba shaygii uu sameeyo xumida ahaana bari in la dhigo isagana galbeed joogo jeclaan lahaa marka intaan taas la gaarin ilaahay ha laga cabsado ha laga digtoonaayo wayuxadirukum allaahu alla wuu idin digayaa nafsahu buu idinkaga digayaa wallaahu alla ra-uufun bilcibaad addoommadiisa mid u turid badan waay nafsahu marka alla nafsad loo idaafeynaayo sifo ilaahay leeyahay waay sideedaa loo rumaynayo qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha alle inaad jeceshihiin fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum idin jeclaadee allaahu alle wayakfir dhaafee lakum idinka idiin dhaafee alleh dunuubakum dunuubtiinna wallaahu alleh hafuurun mid dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan qul waxaad tidhaahdaa atiicuu adeeca allaha alle ka dambeeya warasuula rasuulka adeeca oo ka dambeeya fain tawallow haddaad hadday jeestaan fa ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada ah aayaddanna marka aayad kala saaraysa waayo qofka ilaahay jacaylkiisa sheeganaayo iyo qofka dhab ay ka tahay maxaa lagu imtixaanay itibaaca rasuulka ninkii alla jecel rasuulkan ha raaco ayb aqwaasha afcaasha hanaanka kulli waxaa lagu miisaamayaa isaga qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay inaad jeceshihiin fattabicuunii isoo raaca aniga yuxbibkum ullahu alla idin jeclaadee wayakfir dhaafee lakum idinka dunuubakum dunuubtiinana dhaafee marka shardi iyo jawaabtiisu haddaad alla jeceshihiin ani isoo raac taa ha laydinka helo oo markaad aniga isoo raacdaan calaamadba iyo daliil bay u noqonaysaa jacaylka aada sheeganaysaan ayb marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayaddan xaakimatun calaa man iddacaa maxabat allahi walaysa huwa cala dariiqati almuxamadiyati fainahu kaadibun fii dacwaahu fii nafsi اlamri xataa yatabica sharca almuxamadiya waddiina annabawiya fii jamiici aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi ayb sida nebiguba uu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun marka sunnada in aada loo ilaaliyo wayakfir dhaafee alle lakum idinka idiin dhaafee dunuubakum dunuubtiinna wallaahu alle kafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun naxariisasho badan qul waxaad tidhaahdaa adiicuu adeeca allaha alle iyo war rasuula rasuulka adeeca fain tawallow hadday jeestaan fa ina allaha alleh ama fain tawallow haddaad jeesataan idinkaba fain tatawallow haddaad jeesataan oo daacada alle rasuulka ka jeesataan fa ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada ma jecla alleh marka ilaahay de gaalo ma jeclo markuu alle leeyahay de wixii alle ounan jeclayn maxabadaadu aday marka yay taabic u noqonaysaa ta alle qofkii marka waxaa laga rabaa ciddii alla jecel yahayna inuu jeclaado ciddii alla necab yahayna ou naco hadduu addoon dhab ah inuu noqdo addoon marka alla yacni addoon u ah inuu noqdo hadduu rabo haddii laakiin wixii alla necbaa uu jeclaado maxabadiisa iyo jacaylkiisa alle waxbaa ku jira walidalika min shuruudi laa ilaaha ila allah waxaa ka mid a almaxabatu maxabadu marka waxay tahay kelmaddii in la jeclaado dadkeeda la jeclaado waxaana kasoo horjeeda buqdi ayb oo markaas inaan islaamkii iyo dadkii muslimka ahaa inaan la nicin ayb fa fain tawallow hadday jeestaan ama haddaad jeesataan fa ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina gaalada wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed